واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون
markaan dhadhansayna dadka naxariis kadib waxyeelo gaadhay mise waxay kolkaas u tabdhigaan oo qoolaan aayadahayaga dheh allabaa ku dhaqsi badan qorshe tabdegidda hubaal rusushayada malaa'igta ah waxay qoraan waxaad shirqool dhigaysaan